waxaan idin wada cilaada baa leh wadaad celintan isnaadka lagu soo celinayaa martin kastaba saladii markii horeba sanad keliya kitaabka oo dhan uu ku warinayey in martin kastaba sanadkii hore dib loogu soo celiyo oon lagu kaabsoomin sheegin marka hore aada soo sheegto kuwa dambana wa bil isnaadi aad tidi oo kale faayo aladiina kuwii ra'yigooda weeye iftaraduu shardiyey dacaadkan isnaadi isnaadka soo celintiisa kitaabka ama nuskada sanad keliya lagu wada warinayo xadiidka hore wixii aan ahayna in isnaadkii dib loogu soo celiyo marka la warinayo kuwa shardiyey weeye waana masale bayaankeed iyo misaalkeedba inoo dambayso wahuwa shardinta la shardiyo sanadka in dib loogu soo celiyaana shadadu waa jawr iyo takalluf iyo dee tashadud uun oo imika kitaabka irshaadu saari oo kale dee ninka imika hadda aragtaan oo daalacanaysaanba sharaxaa bukhaari oo sharaxaad u qiimo badana marka la eego dee walow sharax kastaaba nuqsaan yeelanayo oo kitaab dee kitaabka ilaahay uun mooyaane kollay kitaab dee nuqsaan ka badaabaadaya ama wax laga sheega taasi ma jirayso ama mualifkiisa lagaba sheego laakiin marka la eego qiimaha iyo nafsiga iyo mansilada uu shuraax ku leeyahay walow aan sidaa dadka qintooda badan ay kaba qarsoontay sharaxe aada mansiladiisu sarraysaan xadiid kastoo axaadiistiisa kamida markii hore kitaabkan bukhaari sanadkii uu ku warinayo sheekadiisa ka bilaabay buu sheegay xadiid kasta wuxuu ku bilaabaa wabihi ayaa ka horeysa waa cibaaro saasoo noo kooban dee kolkal waxaa dhici karta ninka aan umuurahan laba socon wabihdan waxalla waxay tahay inaanu daran macnuuna waxa weeyaan wabilisnaadi almadkuur markaasuu bukhaari kudambaysa masaladu kolkaas buu sheegaya tafriicaatun bal waa tafriicaat waxaynu ka soo baxnay laba noocan waacdii taxamulka ka mid ah waa assamaac min lafti sheekh iyo alqiraa'a cala sheekh labadiiba waan ka soo baxnay kalaamkoodii isagoo qiraa'adu weliba sii dheereed khaasatan alfaadeeda aadahee la isticmaalayo waxyaalaha kuba sugnaa taas ayaana hadalka sii dheereeyey imika halkan wuxuu inooga bilaabayaa sheekhu halkan inooga bilaabmaysa waa furuuciyo ama masaa'il ka farcoomaysa labadaa qayboodaynu soo marrayba samaacii iyo qiraa'adii iyada furuuc kaba ratibmaysa oo ka bilaabmaysa aduu ka ratibmaysa ah ka dhalanaysa ama iyaga kuba xidhan furuucdaasna waa toddoba farci bal markaasna dee waan arki doonaa dee ma yaro dee kollay casharkan maanta bal laba ayaan ka arki doonaa taas weeye ama saddex baan kaba arki doonaa casharkan maanta haddii alla yidhaaho balkaasba weeye wuxuu uhi sheekhu raximah allahu tacaala waاkhtalafuu culimadu way iskhilaafeen in amsaka waxay isku khilaafeen in amsaka hadduu haysto oo u gac ku hayo alasla asalkii kitaabkii dee asalka ah ee maanta wax lagaba warinayay haddii uu khilaafo in markaa in amsa uu haysta baan u jeeda alasla cidan ruux lagu kalsoon yahay uu hayo walxaal asheekhu sheekii laa yaxfadu axaadiis aanu xifti ahayn oonu korka ka hayn maa wixii qad curida la bandhigayo ee isaga lagu dul aqrayayo aanu korka ka hayn balkaas waxa xaalku yahay samaacaas ama qiraa'adeed riwaayadaasi inay ansaxayso iyo samaacan cala sheekh maanta lagu dul maqlayo dee wax isagii inuu lagu dul aqrayo inuu ansaxayo iyo in kale ayay isku khilaafeen taasba weeye marka wuxuu fa bacdu nudaari lusuuli nimankan usuuliyiinta nudaartoodi adi waa qolooyinka usuuliyiinta barhkood yubdiluhu samaaca caynkana ama riwaayada caynkana waa burinaya wuxuu leeyahay mayo taa waxba laguma warin karo waaktaru muxadisiina muxadisiinta intooda badanna yaqbaluhu suuradan u aqbalaya oo riwaayo taxamul ama taas ayuu ku tirinayaa saxiixa wakhtaarahu inuu ansaxayo la aqbalo ayuu doortay asheekhu sheekhi waa ibnu salaaxe taas buu isagu doortay fain lam yuctamad haddaan ninkan isagu mumsi aan la ictimaadsan mumsikuu kan haya asalka ee gacanta ku haya aan lagu kalsoonayn fadaalika asamaacu maqalkaasi raddun ay marduudun ku la celinayo weeye samaaca caynkaase sheekhaa wax lagaba maqlay waa la celinayaa masaladani waxa ay tahay masalo kollay xaggii qiraa'ada sheekha lagu dul aqriyayay masalo masaa-isheedii kaba mida waana farcii koobaad markii aan qiraa'ada uu inoo soo tacriifinayeyna waxau inoogu soo tacriifiyey bal masala uma alqira'atu alatii nacataha mucdamuhum cardan sawa qara'taha min xifdin aw kitaabin aw samicta washeekhu xaafiminima carabta marka waxaa la socdayba aw walaakin asluhu yumsikuhu binafsihi aw iqatu mumsikuhu bal aw iqatusa ugu dambaysta saydka aynu qiraa'ada markiu tacriifinaya kusoo maray oo markuu qiraa'ada inoo suuraynayey wuxuu kaba dhigay qiraa'adu inay tahay dee sheekii baa lagu dul aqriyaya ama adugu ka aqriyaya aada noqotid ama nin kale ha aqriyayna dadkii keligaa ma tiida halka laga aqriyaya ama xifdi ha noqoto uu ninkan qaarigiyo xafidsan yahay ama kitaab uu haysto waxa weeye bal taas ba ay noqotid haddaba bal amase xifdi ma jiroba kitaabkiina ninkan qaarigii ma haystee laakiin m kitaabkii dee qaarigiiso tiisa haba haystee sheekhiiba walaakin asaguu yumsiku binafsi waxaan soo maray inuu sheekhu yahay kitaabkiisii asalka ahaa axaadiistan uu ku wariyey uu dambistuu muqaabaliyey kutubtii sheekhadiisii iyo ciddii uu kaba warinayay uu ku saxay inuu gacanta kuba hayo bal taasi waa suuro caadiyahay laakiin muxuu raaciyey aw siqatu mumsikuhum amase nin kaloo lagu kalsoon yahay hadduu hayaba kitaabka macnaa ujeedadu ninkan qaariga ee korkaaba ka aqriya mitaalaan ka soo qaad sheekuna axaadiisan ma xifdisna kitaabkiisiina ma haysto laakiin nin lagu kalsoon yahay ayaa hayo oo qiraa'adan la socda oo aada u baraarugsan oo qiraa'adan siduu dee u saxo u dabdiyo oo uu joojiyo wixii qaladeen uu celiyo la socda bal suurooyinkaas buu inoogu soo sheego xataa taasna wuxuu inoogu tiriyey qiraa'adii dee imika awjuudaa taxamulka ka midayna mawjkeedii labaad ahayn inay suurooyinkeedii tahay qiraa'ad saxiixana tahay maantana masala nafteedu uu inoo soo celiyo laakiin wuxuu u soo celiyey khilaaf jiro daraaddeed halkaa hore uu tacriifka inoogu soo daro waa taa uu markaa hore inoo soo sheege maanta wuxuu u soo celiyey tan oo markaa wuxuu leeyahay misaalku waxa weeye sheekii waa la fadhiyaa majliskiisii isagii baana axaadiistii lagu dul aqriyaya hadduu isagu kitaabkiisii oo axaadiistan haysto ama uu xaafid yahay oo uu xifdisa yahay dee wax kalaamoo ka taagani ma jirto waa qiraa'adii saxiixa ahayd waa wejkaa lagu xambaarayo waxee lagu maqlayo saxiixa haddii ninkan markaa waxa weeye isaga ku dul aqriyaya oo dee nin siqii uu asalkii isagu hayana ka aqriyayana asalkii iyadna balkaas masaladaasi waa iyadna waa taa aynu soo marno waa caadi laakiin maxay meeshu tahay sheekhi waa lagu dul aqriyaya sheekhu axaadiistii kor kama hayo nin kaloo lagu kalsoon yaha laakiin kitaabkii haya oo la socda ninkan qaariga ah laba socda maxaa xaaltaa noqonaya suurada sheekhu axaadiisan ma xifdisna kitaabkiisna gacantii uguma jiro asalkii ama furuucdii dee laguma saxay wax laga warin kari laana nin kale oo laakiin siqa ayaa gacanta ku haya markaas suuradaas baa wuxuuna yidhi iyadaynu hore u soo maray qolooyin bal markaa usuuliyiinta bacdigood ayaa waxay iyagu ku tegeen samaacaasi inaanu ansaxahayn ba waa kan kuwa nubaari usuul ama ahliusuul kaba cabiray samaacaasi mid la tirsanayo inaanu ahayn inaanu ansaxayn kol haddaanu kitaabkiina gacanta ugu jirin isaguna aanu korka ka hayn nin kale oo ninkan aqriayo aan hayno uu meesha uu gacanta kuba hayo bal taas baa adigu ay yidhaaheen oo qaarigii ag ma hayo sheekina ma hayo ma xifkasano sheekhu axaadiisan nin kale ah oo siqa ayuu gacantiisa kuba jiraa bal masaladu waa taas laakiin muxuu yihi culimada ahlu xadiid ee maanta halkana iyagu cilmigoodii iyo fannigoodii ay ahayd siwaa guud ahaanba ama mucdamkoodii waxay ku tegayaan aw ahluxadiidkii marka la eego ama agfarkoodii suurada kol hadduu ninkani siqo yahay waa la ictimaadsan dee waa siqanimadiisii baa kaa keenaysa inaanu qalad iyo wax jira khalal jira aanu kaba aamusin haddii kale rushi bay noqon lahay siqa haddii kale muu noqdeen saa daraaddeed waa la aqbalayaayo samaac la tirsanayo ama qiraa'o la tirsanayo wax lagu wariyo ayuu noqonayaa ibnu salaxna waa qowlka mukhtaarkaa buuhi intaa weye muxuu raaciyey ninkan maanta kitaabka gacanta ku haya haddii nin lagu kalsoonye aanu ahayn in la ictimaadsan kara aanu ahayn sanacaasi wax kasoo qaad ma laha qaraadaasi wax kasoo qaad ma laho wax laguma warin karo de haddii qalad iyo khalad iyo wixii jirayba ninkan lama aaminayo koladaan ruux la aamini karo oo lagu kalsoonaanayo aanu ahayn iyada kol hadduu isagu ruuxaasi gacanta ka ku hayo yahay aan laguna kalsoonayn iyada samaacaasi wuxuu noqonaya mid la celiyo macnaha ujeedadu w wax lagu wariyo cid wax laga wariyo taasi ma noqonayso intaas baa faracani yahay oo wuxuu ihi wakhtalafuu way iskhilaafeen culimada xukunkii macnaha waa fii sixati riwaaya xagga riwaayadaasi xitaankeedii bay iskuba khilaafeen in amsaka hadduu haysto alasla asalkii uu hayo riban ruux lagu kalsoon yahay dee wasanka marka la aqriyana lama tanwiininaye washaykhu walxaal ashaykhu sheekhi laa yaxfadu aanu xifdisnayn maa wixii qad curida la bandhigay isaga korkii ee macnaa lagu dul aqriyayay suuradaas baa sixadeeda riwaayada inay ansixiyeen inay ansixayn bay iskuba khilaafeenoo fa bacdu mudaari lusuli kelimata mudaar iyadoo usuuliyiin iyo fuqaayo isigaba fasiranay horena waan uga soo maray taasoo kale halkii marka la eego marka layskuba khilaafo xadiidka mursalnimo iyo muusalnimo iyoan markaa layskuba khilaafo ee macnahanka daama tabliiskiyo dabadiin fa bacdu mudaari usuuli nimankaa usuuliyiintaa bacdigood yubdiluhu waa burinayaaba oo wuxuu leeyahay samaacaasi samaac jira maaha waa baadilo wax laguma warin karo wa aktaru lmuxadisiina muxadisiinta intooda badanna yaqbaluhu waa aqbalaya marka waa halkaa wasiqatu munsiku uye khilaafkiisina uu soo celiyo faracan ugu soo daray yaqbaluhu waa aqbalaya wakhtaarahu waanu doortay aqbalkiisa iyo sixada riwaayada asheekhu sheekhi waa ina salaaxa ayaa doortay laakiin fa in lam yuctamad haddaan la ictimaadsan oon lagu kalsoonaan munsiku asalka ninka haya aanin lagu kalsoonye aanu ahayn fadalika samaacu maqalkaa ama riwaayadaasi raddun mid la celinayo weye taasi waa farcii koobaad farcii labaadna wuxuu yidhi isagoo sheekhu sheegayo raximahu llahu tacaala wakhtalafuu culimadu way iskhilaafeen insakata hadduu aamuso asheekhu sheekhi walam yuqira walxaal lam yuqira aanu qiran laftan lafti ahaan aanu u qiran dee waxa lagu dul aqriyey taas waxa iyadna riwaayada xukunkoodu noqonaya ama sixada riwaayadaas bay isku khilaafeen fa ra'aahu waxay iyagu ku tegeen oy arkeen macnaa ay qabaan oy ku tegeen almucdam culimada guud ahaanba intoodii badnayd hadday tahay muxadisiin iyo waxa weyan qodooyinkii kale usuuliyiin ee fuqahada wahuwa saxiix weliba sheekh wuxuu waana qowlka sawaabkaa waa qowlka saxiixee maxay arkeen oy ku tegeen kaafiyan amsiisaas laakiin uu la socday axaadiistii uu hagaag u dhegaysanayay mid ku filan inuu yahay oo wax lagaga warin karo waqad manaca waa manciyey kol haddaan iqraar lafdiyi jirin oo waa muqaabilkii dee qowlkan saxiixa ahe bacdu uli daahiri nimanka ahlu daahirkaa barhkood waa daahiriyada ayaa manciyey oo idisaa wax laguma warin karo minhu aym waa kan noocan aan hayna waa sukuudkaa sheekha eenu lafdi ahaan u qiran waqadac mancintaasna waxa gooyey oo jasmiyey bihi ay bilmanci abulfatxi imaamkaa kunyadiisu tahay abulfatxi ee sulayman horeynu usoo maray kollayna marka wasanka lagu inshaadayo lama tanwiininayo si wasanku u toosnaado oo sulaymu unbaa la odran haddii aad xarakaysanaysaan laakiin markan aan aqriyayna waa ism munsarifa ilayna sulayman sulaym arraaziyo dee markaa wasanka daraaddii baana arraazi iyo ashiraaziya loo sukuuminayaa yani asalku waa dee kan way ciraaban yihiin oo waa damaabay ku wada ciraaban yihiin labadoodaba arraaziyo sulaym raazi ayaa isagu wejkaa jasmiyey uma abuu isxaaqin abuu isxaaqa dee markaa inshaadka laakiin ama wasanka haddii aan la tamwiinin oon ismiga la sarfin wasankii ma toosnaanayo markaa daruuro wasan baa waxay keentay ismigan asalkiisu malaayamtarifka ahaa in la sarfiyo oo markaas oo markaynu wasanka aqriyayno uma abuu isxaaqin ishiraazi baan odhanaynaa imakaste nay wasan ina qasbayaa ma jirtee uma abuu isxaaqa abuu isxaaq baa isna gooyey oo jasmiyey imaamka ashiraasiyo labadaba hore aynu usoo marnayba kadaa saas oo kale abuu nasrin imaamkii macruufka ahaa ee abuu nasrin la odhanaya waa ibnu sabaaq kitaabka saamil iyo kutubta kale lahaa abu isxaaqna isku waqti unbaabay ahaayeen be saddexood sheekhna waa fuqahadii waaweyneydee shaaficiyadey kaga mid yihiin labada hore hore inuu soo marray kaba mar dambana uu soo celin doonaa abu nasrin isaguna saasoo kale ayuu ku tegay laakiin wa qaala wuxuu yidhi yucmalu bihi yaan riwaaye ahaan loo qaadan oo ninku yaa miskaa wax ninkan kaga warin oo sanad ahaan uga warinin be laakiin wixii ku sugnaaday axaadiis ahaa waa lagu camal falaya bal haddaba marka ay tahay taas dee waxa weeyaan qiraa'ada aanu sheekhu qiran ee isagu aamusay uun iyada waa tanoo khilaafkana uu geliye waa alfaad adaay marka dambe haddii uu saa xaalkiisii uu ku wariyey ahaa iqraar aamuskaa mooyaane laakiin aan iqraar laftiii jirin gudashada alfaadeedii markuu axaadiisa hadduu balwarinayo alawalu kii ugu horeeyey weeyaanoo waa kii ugu fiicnaydoo waladwadu fiihi qara'tu aw qur waa kii wajawadu fiihi qara'tu aw quritu uu lahaa macnaa qara'tu calayh ama quri'a calayh wa ana asmacu intaa idhaa weeyaan xadahanii aw muraa isticmaalin waa naqliya waxaa dhici kartada weli macnihii ma cadda maxay hadalladan yahay nooma cadda ee markaa laakiin aan fahmi doona insha allahu tacaala bal markaa waxa ay tahay markan qiraa'ada sheekha lagu dul aqriayo dee qiraa'adoodiinay sanad ahaan iyo riwaaya looga jeeday horta saa daraaddeed sheekha sanadkiisii ayuu ninkan qaarigii ka bilaabayo sa imanka ninkan aan soo aragnay ee sheekhiisa ku lahaa akhbarakum alfarabriyu ama farabriyu dee waa bukhaarina markaa hadda u gaadhaya halkaas saas oo kale weeyo wuxuu ku odhanayaa ama akhbarakum ama xadaakum oo taasuu odhanaya akhbarakum fulan qaala xadaanaa fulan can fulan can fulan sanadkiisaasuu taxaya qaarigii kaasuu aqriyaya hadhow matigii baa saa lagu gaadhaya kolba kitaabkan la warinaya sanadkii u sheekani u lahaabaa la aqriyayaa horta iyadoo laakiin cibaaradan la isticmaalayo sheekii lala hadlayo ine sheekh hadduu isagu hadlayo wuxuu odhan laha akhbaranaa fulan ama xadaanaa fulan imanka nin baa ku aqriyaya sanadka dambe dhib ma laho waa xadaanaa fulan qaala xadaanaa fulan caadigii baa loo aqriyaya laakiin waa inta ugu horreysay jumlada ugu horreysa sheekhiina ee ka bilaabmaysa lagu dul aqriyayay markaa dee lama odhanayo inay afkiisa adoo ku hadlaya akhbaranaa fulan marka hore waxaad odhanaysaa akhbarakum fulan markaasaad qaala akhbaranaa fulan can fulan can fulan saasaad wadaysaa taaba wey haddaba bal markaa qiraa'adu markay taa tahay maxaa iskaba badan oo culimada dee marka hore asal ahayd inay noocan waxa kuma jira waa kan la khidaabay xataa nooc istifaamna waa ku jiraya marka uu sanadkii dhameeyey markigu yidhi akhbarakum fulan qaala xadasanaa fulan sheekuna uu dhegaysanayo marka dambe inuu wixii qarto oo iqraar xaggiisa laga helo yidhaaho macan ha oo hebel waa ii warramay intaa weeye iqraarka oo waa marka uu dhameeyo ninkan qaarigii ee sanadkii sheekhana uu dee isaga la khidaabo inta dambena uu aqriyo ugu dambayn inuu sheekhu qirto lafti ahaan oo uu yidhaaho macan ahaa waa ii warramay taas iqraar laftiya dhacay hadhow saasaa riwaayadii ay noqonaysaa waa riwaayadii saxiixa ahayd masaladani markaa maxay tahay qaarigii baa muxuu yidhi akhbarakum fulan can fulan can fulan can fulan akhbarakum fulan can fulan can fulan sanadkii amakiyuu saa ku dhameeyey kitaabkii ama majliskii dhammaaba saa ama majlis ama kitaab dhanbaaba saa lagu aqriyey sheekhina waa dhegaysanayaa asalkiisa ha hayso ama xaafiz ha ahaado ama ruux kaloo siqii asalkii haba hayo surooyinkiinu soo maray laakiin waa nin baraarugsan waa nin dhegaysanaya waa nin wixii qalad ahaana celinaya laakiin muu odhan naca ma odhan waa aamusay uun sadna waa lagu yidhi aamuskaasi muxuu noqonayaa waa taas masalada xagga nacantani kolkol baa dee muslim iyo kayrkiiba ay dhacdaa ruuxa sanadka dhexdiisuna ay taasi kaga soo boodaysaa xadiis dhacay oo la aqriyo dee uu muslim sanadkiisii laakiin dee isaga muslim markaa ma haysa iyo kitaabkiisa ay noogu sugan tahay dhex bay ka bilaabantay oo waaba dee quri'a calaa fulaanba ayaa meesha taalla oo dee taa kolkol ay dhacaysaa xadiiskii marka matiga u dhammaado qaala nacan keliya ay inay xadiidka dabadii timaado matiga dabadii oo dee waa halkan imika markan ku haynana waxa ay qaala nacan ka dhigantay waad garanaysaa ninkaan cilmigan ilmaan uba lahayn waxana aan arag ee haddaan cid kaloo ka dhaadhicisa helin qaala nacanta meel meel ay kaba timi iyo meel ay kasoo jeeda ma garanayo waxala waxay ahaydba oo masaladu waa tan haddaba ninkii waa lagu dul aqriyey uu aamusay muu odhanba nacan waa taas laakiin dee fadhigan iyo dhegaysigan iyo la socodkan iyo messageka muxuu fadhiyaa haddaanusan waa kitaabkiisii waa sanadkiisii waa tan imeil goli yimi waa tan lagu dul aqriyayay ilaa messajku dhammaanayana uu dhegaysanayay meesha iqraar waa yaalaa iqraar waa yaalaaye laakiin iqraar laftiga un baanu ahayn haddaba bal waxa weeye iqraarkii laftigaa haddii la waayo maxaa xaalku noqonaya sheekii inamuu odhan haaye waxma laga warinayaa riwaayadii taa ma ku ansaxaysaa iyo sanad ahaan wuxuu markaa inoo soo naqliya sheekhu culimada intooda badan ama ha noqoto muxadisiin ama usuuliyiin iyo fuqahaba noqotee waxay u arkeen kol hadduu baraarugsan yahay kol hadduu laba socday majliskii fadhiyo in aamuskani inuu maxal iqraar yahay oo ay ku filantahay taasi oo sardi adigu inaanay ahayn bay ku tegeen nacam inuu yidhaaho oo iqraar laftigii sardi maaha intaas weeye laakiin muxuu sheegay qolooyinka daahiriyada barhkood weliba bar buu kaba cabiray ayaa yidhi nebi kol haddaanu haa odhan wax lagagama warin kara taa qolooyin fuqaha oo iyadu taa jejmiyeyna waa inoo soo sheegay saddex imaam buu magaa oo aimadii waaweyneed kaba mid ah ta ugu dambeeyana wuxuu sheegayba inaanu hadhowdee ninkii hadduu sidaas sheekii kaga maqlo beriga dambe inuu isagu sii wariido akbarana fulaan taa ma lahae laakiin wixii axaadiisa taa ugu sugnaaday waa ku camal falaya calaa kulli xaalin bar qolooyinka agtoodaba haddii uu ruuxu qaafo uu yidhaah waan ku warinayaa yaanu odhanin akhbaranaa bay leeyihin suuradaas ama xadasanaa qiraa'atane ha yidhaahawn labadii laftiye hore ee qara'tu calaa fulaan ama quri'a calaa fulaan wa ana asmac haddii markaa imika halkaa faaqirna bihi la raaciyo taas iqraar laftiyaa jira oo qaala nacam oo kolkol baad arkaysa asaaniidda ee quri'a calaa fulaanin faaqara bihi waa qartay macnaa haa buu yihi taasi waa ta hore laakiin tan dee faaqara bihi lama socote intaa kuba gaabsa gaabsaday intaas bay qolooyinka yidhahda laakiin dee qawlka hore ee qowlka saxiixi waa kaa hore kuwan kale markaa aimadan dee waa ijtihaadkood iyo aragtidoodiiyo iyagoo doonayay wax sariixa in ruuxii lagaba helo intaa wey markaa wuxuu yihi bal alaaqadada ku laabma masalada waxay latahay marka sida aada u suuraysato bay aad bay u saalan tahay wakhtalafuu way iskhilaafeen culimadu waa xagga riwaayadu inay ansaxayso in wax lagu wariyo taas iyo in kale in sakata hadduu aamuso asheekhu sheekhi uu aamuso walam yuqira walxaal lam yuqira aanu qiran lafad macnaa sheekhi waa fadhiya akhbarakum fulaan baa lagu leeyahay ama xadatakum fulaan waa soo baraa soo jeedaayo oo baraarugsan oo u dhegaysanaya laakiin muu odhan nacam oo iqraar lamu iman laftiga walam yuqara lafdan lafti ahaan ma qiran taas bay iyaga xukunka riwaayadaasi ma ansaxaysaa kol hadduu u baraarugsanaayo u fahamsanaayo iqraar laftigiyaanay kaba dhicin de mise kol haddaanu haa odhan samaacaasi ma ansaxayo sidaa wax laguma warin karo marka wuxuu uhi fara'aahu waxay arkeen almucdamu culimada intoodii weynayd ama badnayd ha noqdeen muxadisiin iyo kayrkoodba waxay arkeen weliba ictiraad buu soo geliyay jumlaa ictiraadiyada ku cadaynaya inuu qowlka saxiixayo wahuwa marka weliba qowlkaa iyo sidaa iyagu ay arkeen inay ku tegeen oo saxiixu qowlka saxiixa weeye maxay arkeen taasiyan taasi inay ku filan tahay xagga riwaayo iyo sanaac sixitaankeed sidaasna waa lagu warinayaa taasi inay ku filan tahay ayay arkeenba laakiin waqad manaca waxa manciyey bacdu uli daahiri dadka iyagu ahlu daahirkaa barkood minhu noocan waa marka aan dee sukuudka iqraarka iyadu markaa dee sukuud kaba yimi mooye qarar laftiga aanu jirin waqad daca waanu gooyey oo u jelsmiyey bihi bilmanci abulfati sulaymun abulfati imaamkaa la idhaha sulaymun magaciisu ahaa araaziyo ee reer ray uma abu isxaaqa abu isxaaq ashiraaziy isaguna waa jelsmiyey kadaasaasoo kale abu nasri abu nasrinna waa manciyey wa qaala laakiin wuxuu yihi yucmalu bihi lama warinayo sanad ahaan uma qaadanaysid iyo riwaayo ahaan oo ninkaa wax sidaaka kaga warin adoo le akhbaranaa fulaane laakiin wixii ku sugnaa ee axaadiistaas wuu ku camal falayaa ruuxu oo tani waa xaggii riwaayada inuu ruuxu ka wariyo ninkaa uu yidhi akhbaranaa fulaan uu sanadkiisii markaasaa u taxdo taasun bay diidan yihiin waa alfaadil adaa'i gudashada alfaadeedu bal haddii xaaladu saa tahayna gudashada alfaadeedu alawalu ka hore weeye waa kii ugu horreeya alfaadii adeerna shalay soo maray waa qara'tu calaa fulaan ama quri'a calaa fulaan waana asmac intaas laakiin akhbaranaadiyo lama odhanayo taas bay leeyihin qolooyin kale hadda wax dhiba oy leedahay maba jirto taas masalo saddexaad waa tan oo iyadu waxa weeye masaladan saddexaad shalayta iyo casharkii ka soo horreeyey arbacadiiba waxaan ku soo maray raawigu markuu dee sheekadiisii wax ka warinayo waa tad ana xadaanii buu odrhanayaa ana xadaana akhbaranii iyo akhbaranaa labadaba waa odrhanayaa e haddaba bal siiqooyinkaas ah ifraadka iyo jamaca iyagu kala duwan habka ugu roonee loo isticmaalo goormaa ruuxu xadaanii u odhan ama akhbaranii ifraadinaya goormaase xadaanaa ama akhbaranaa uu odhanayaayo uu jamcinaya xaalooyinka bacnaa bal marka ay xadaanaa ku habboon tahay iyo akhbarana iyo markay akhbarani iyo xadaanii ay ku habboon tahay inuu ruuxu isticmaalo intaas bay masaladan ama faracan saddexaadna inoo yahay oo waa faracan imika inoo soo dhigto wuxuu yihi waalxaakimu imaamkii xaakim ikhtaara wuxuu doortay alladii ay amra amarkiibuu doortay alladii amarkaasoo qad cahida uu ogaaday uu ku ogaa ee uu ku soo gaadhay calayhi korki iyagoo kuba sugan asara shuyuukhi waa sheekhyadiisa intoodii badnayd iyo dadkii a'imadii casrigiisaba fil adaa ay fil adaa'i waa fii siigi ladaa'i xagga gudashada siiqooyinkeeda amarkii uu culimadii waaweyneyd ee sheekhyadiisa iyo a'imadii casrigiisa inuu ku soo gaadhay iyagoo qaba oo ku tegaya oo isticmaalaya taas buu doortay waxaana weeye walow haddaba amarkaas iyo xaalkaasi waxa weeye an yaquula shaksigu inuu yidhaaho xadaanii yidhaaho eeg ifraadkan fi lafdi ay fii ma taxamalahu waxa weeyaan can shaykhihi bisariixi lafdi waaye wixii uu ka wariyey sheekhiisa uu kaba xambaaray lafti sariixii uga xambaaray ujeedadu carabkiisa uu ka qaaday ee uu kaba maqlay waa maqalkii uu isagoo kaba maqlay inuu xadaanii yidhaaho waa goormo xaysu meeloo in farada uu gooni noqday uu keli ahaa oo hadduu sheekhii markan uu ka maqlayey kitaabkan ama axaadiisan cid kaleba aanay la soogin uu keli ahaa sheekhu isagoo inuu u warramayey inuu markaa yidhaaha xadahanii buu doortay ama arrinkaasi yahay uu sheekhyadiisii kaba soo gaadhay wajmac adigu jamci damiirahu damiirkaa taxdiidka oo dee imaka ifraadkii waa kan xadahanii buu ahaa yani mutakalimkaa meesha ku sugnayde damiir jamci halkaa leeg idaa tacajada ciddii maqlaysay ee sheekhu xadiidka u sheegaya hadday tirowdo oo ruuxan keligii aanu ahayn majmuuco kale ay la fadhida sida majliskan oo kaleo dadku ay dee markaa tacaduday ay joogaan markaa jamciyo dheh xadahanaa fulaanun fal haddii cid kale ay kula maqlaysay oo adiga keliga aanu kuu warramayne dadkaasoo dhan uu xadiidka u sheegayaa ma uu aqriyayay bal taasi waa suurada hore samaaci waalcardi halkan icraabaha icraabeen waana tan shuraaxdiisu marka la eego fatulmuqiis iyo fatxu markaa baaqi iyo qolooyinkaalihi ay horraysiiyaan siqaacina uu sheego walowaj labaadna uu sheego inaan iska jirano weeye si lafdina ay nooguba cadsan tahay oo markaa la yidhaaho ee waxa weeye isagu bal markaa xadaanii fi lafdi ay wa fi lcardi wa fima taxamalahu can shaykhihi filcardi ama bilcardi wixii uu sheekhiisa uga maqlay ee uu kaga maqlay aqrin lagu dul aqriyayo ina waa sii cardigu aynu soo marnay alqiraaca ala shakhin cardi laydhaaye haddaba cardi uu sheekhiisii kaga maqlayna waxay doorteen ama uu doortay xaakim waxa weeye dee inuu yini kaas ee an yaquula inuu yidhaaho ama an taquula inaad tidhaahid in tasmac haddaad maqashid adigu keliga un waxa unee qaari daa ku dul aqriyaya adigu se ka aqriyaya ma tihid haddaba xaaladan in tasmac haddaad maqashid faqul deh akhbaranaa ama wuxuu dee doortayba wakhtaara fi lcardi ay fima taxamalahu can shaykhihi bilcardi wixii uu sheekhiisii cardi ugaba maqlay wuxuu doortay atafsiir alaati tafsiirkan inoo soo socdo ah in tasmac haddaad maqashid ruux qaari oo sheekhay ku dul aqriyaya adigu ka aqriyaya si aanad ahayn faqul deh akhbaranaa dheh akhbaranaa dheh aw qaareen aw takun waxaad noqotay adigu wain takun haddaad tahay qaariyan sii aqriyayey adigii baaba aqriyaya markaa baahirka cibaaradu ama cidan kula joogin ama yani kula joogin adigu ka aqriyayaa tahay marka maxaa tidhaha faqul akhbaranii dheh wastuxsina arrintan culimadu way fiicnaysteen oo wax fiican shardi kamay dhigine laakiin wax fiican inay taybay kuba tiriyeen wanaxwu hadalkaa xaakim imkaan kaba soo naqlinay mid lamida ayaana ruwiya laga wariyey can ibni wahb inuu kaba horeeyo xaakim wuxuu bilaabay maaha waa imaamka cabdillahi ibni wahb ayaaba san isagu sida tirmidiyo ay kaba wariyeen isaguna sidaa kuba tegey walayse mana ahaanin arrinkan xadasanii iyo xadasanaa ama akbaranii akbaranaa labadan dee waktiga la kala isticmaalayaa bil waajibi wax waajiba ma aha laakiin rubiya waa laga raali noqday oo wax fiican baa laguba tiriyey culimaduna iska isticmaaleen masaladana markaa maxayse kolley si guud waan suurayna markii horebe waxay masaladu tahay oo xaakim ibnu wahbi ugu horreeyeyna waa kan waa qowl lagaba soo naqliyo tirmidiya inooga soo naqliyeen in xadasanaa kolley dee bal xaakim oo kale ibnu wahbi oo kale raggan u hadal ka soo naqliyey xadasanaa iyo akhbaranaa waa dadkii kala farqinayay waa san marka dambana istilaaxu uu ku shuhuroobay oo ah xadaanaana wixii sheekha laga maqlayo laftigiisa ayaa loo isticmaalaya akhbaranaana wixii sheekha lagu dul aqriyo horta taasi waa si guudo marka waa qolooyinkii kala farqinayay marka imika halkanse waxa weeyaan waa ifraadka iyo jamcinta xadasanii iyo xadasana farqi u dhexeeya akhbaranii iyo akhbaranaa farqi uga dhexeeya farqigaasna waxa weeye waana farqi maanta ilaalintiisu ay mustaxsan tahay waasan imika halkanba kala cabire wastaxsina saydin alfenisi wastaxsanu min mufradin ah bal kaasu kala cabire isaguna waa taas in xadasaniye in istixsaan weeye waajib maaha maxay aadan run tahay hadday sanaac tahay sheekha carabkiisa wax laga maqlayo haddaad keligaa ahayd ninka la joogo sheekhu xadiiskan kuu sheegay ama kitaabkan kuu aqriyey markaa waxaad odhanaysaa xadasanii adigu baabu ku warramayay iska ifraaj xadasanii dheh waana istixsaan oo suurada nafteeda dawaata nuunta tolkal isticmaali kara markaa waa istixsaan bal haddaad keliga ahayd waxaad tidhaahaa xadasanii ataa haddii dad ay kula jeedaanoo jamciyo dee anaga iyo dad kale oo markaa waxay tilmaamaysaa xadasanaadi in markaad sheekha ka maqlaysay dad ay kula joogeen hadday qiraacadii sheeka lagu dul aqliyo casharkii shalay sida aan soo haynay qiraaca ay tahay waa si ay nidhi xagga idlaaqa markay noqoto xadasanii lama isticmaalayo akhbarani waa la isticmaali karaa akhbarani tiibaa maan ku soconayna markii dambe istilaaxu kuga shuuruuray xaakim iyo ibnu wahdiyana raggii qabitaa ay ahaayeenba qolooyinkan uu hadalka inoogaba soo noqonaya marka waxa ay tahay haddaan sheeka aduuka qaariga a tahay iminka markaad qaariga tahay may kala qaadin in dad kula jooga iyo in kale walow bacdigooda idaade waa nafta ibnu salaax iyo cibaaradiisa aytay cibaaradan sheekha iyo ibnu daqiiqil ciid oo kale xataa suurada uu karanayo in la iskala ifraadiyo ee haddaad qaariga aqriyaya tahay oo adigaa kitaabkii aqriyayey dad kale ha kalama joogeen shaqda oo ku dhagaysanayay markaa waxaa tidhahaa akhbaran ay markaa akhbaranii dhe oo ifraaj adigii baa qaarigii ahale nin kala aqriyaya dadkii adigu xaadiriintii baad ka mid tahay waad dhegaysanaysay sheekiina waa lagu dul aqriyey beriga dambed axaadiista a warinaysa ama kitaabkaa sheekhi aad ka warinayso akhbaranii ha odhane sharciyo waxaa tidhaahaa akhbaranaa akhbaranaadada waa lagu dul aqriyahd waa qiraao waxakayna maanta halkan istilaax markuu inoo sugnaado ama uu suhuroobay qayd uma baahnin akhbaranaa dhin labada xaalo ayay tahay markaa ujeedadun waxa weeye markay xagga samaaca noqoto ruuxii keli ahaa wuxuu isticmaalayaa xadasanii markaa kutubta waxyaalahan arkayna ee kutubta xadasanii hataa muslim oo kaliya waa ragga aada ugu cinaayo badan oo kolka sheekadiisuu kala duwayaa hebel wuxuuhi xadasanaa kakalese xadasanaa buu yihi oo sharciyo hadday dee kaa ku kala bayreen uu ishaaraya ama uu sheegaya ama cadaynaya ee haddaba hadduu ruuxan keli ahaa markay samaac noqoto xadasanii buu odhanaya hadday degla joogeena nashaka ina hadlayo iyagu kulligay dhegaysanayeena xadasanaa buu odhan markay qiraa'a noqotona ninka qaariga ayo isaga wax aqriyaya akhbaranii buu odhan ka aqriyaya marka xataa haddii ay degla joogeen iyadu dhib ma laha akhbaranii buu odhan walow minduqilaa-in leeyahay suurada akhbaranaa ha yidhaaho waayo cibaarada inoo keentay laakiin hadduu nin kale waad maqlaysaa una nin kale aqriyaya adigu waad dhegaysanaysa sheekina waa dhegaysanaya waa lagu dul aqriyay suurada akhbaranaa baad odhanaysa intaa weeye faracana markaa muxuu yidhi waalxaakimu xaakim hadda shardina maaha tani waa istixsaan way fiicaantay culimadna ay ku dhaqmeen way fiicnayseena waalxaakimu xaakim ikhtaara wuxuu doortay alamra aladii amarkii ama arrinkii alladii amarkaasoo qad ahida uu ku ogaa weeye calayhi korkiisa ee uu ku soo gaadhay ee uu arkay oo waxaad odhanaysaaba dee hada almakaanu kamaa cahidtuhu dee markaa fi samani alawal ama dee fi sana almaadiya meeshani waa sidan ku ogaa un bay tahay samankii hore laftiga cahida maha si dardaarajiyo wixii iyo ahligii iyo wasiyadiyo tii maaha ballankii eego arrinkii uu ku ogaa ee uu ku soo gaadhay caleyhi korkiisa iyagoo kuba sugan aktara shuyuuqi sheekhadiisa intoodii badnayd iyo aimadii waktigiisu fil adaab tani waa qasriga waxaa keenay wasankee fil adaa'i waa fi siyaq iladaai marka dambe xadiidkii lagaa naqlinayo ama kitaabkii eed gudanayso cibaaraadkaa loo isticmaalo adaha aynu soo maray labadii casir ee kan ka horreeyda kuwa soo maray ayaa wuxuu doortay muxuu doortay dee xaaladan soo socoto an yaquula shaksigu inuu yidhaaho xadaanii yidhaaho fi lafdi ay fii ma taxamalahu bisariixi lafdi can sheekhi wey wixii uu sheekhadiisii laftii sariixa kaga qaada iyaga uu kaba maqlay xadaanii yidhaah laakiin goorma odhanaya marka soo maaye waa xaysu meelo in farada uu gooni noqdo isagu keli ahaa cid kale aanay la joogin haddaba suurada wajmac adigu jamci damiir damiirka taxdiiska oo xadaanii halkay ka ayd xadaanaa deh idaa tacadada ciddii sheekha ka maqlaysay ee ka dhegaysanaysay maanta sheekhi uu hadlayaaba laga dhegaysanayay marka uu jiroobo oo midba ka bato laba iyo saddex iyo wixii kaba badanba we walcardi haddii la idhaho walcarda iyo walcardi labada waxaan leyna waa laba waj bal walcarduna barkood halkan icraab ahaan way muujiyeenba walow raabida ay isagaba baahantay markaa ee jumladan shardiyadii markay khabarkii dhacayso ay raabid isagaba baahanayso bal markan walcardi nila wasan markii hore ku laqbeeyo si lafdi bay noogu cadfan tahay oo markaa maxaan odhanaynaa wakhtaara wuxuu doortay fii ma taxamalahu can shuyuukihi bilcardi weeye ama dee wixii uu sheekhadiisii cardi iyo qiraa'o lagu dul aqriyay ka dhex markaa xambaaray muxuu doortay ee waxa weyn altafsiir alaati tafsiirkan soo socda oo muxuu tafsiirka noqon in tasmac haddaad maqashid adugu ruux qaari ah oo ku dul aqriyayay adigu waad dhegaysanaysay un faqul dhe akhbaranaa dheh aw qaarian aw tasmaca qaarian maaha halkan oo ficilkaasana cama qadaraysid aw takun ama se aada noqotid adigu ay waa in takun weeye imaka waa adigaa qaarigii ah aada noqotid oo tahay adigu qaarian sii aqriyayeyna akhbaranii faqul waxaad tidhaahaa akhbaranii akhbaranii dheh taas dheh haddii la yidhaaho walcarda cardigii oo waa qiraa'adii calaa sheekhi iyada in tasmac oo shan mafcuul aanu gaba dhigno in tasmac cardiga in tasmac haddaad maqlaysid qiraa'ada iyo cardigaas faqul waxaad tidhaahaa akhbarana waa caadiye meesha waxa ka yarbaxaya uun taa hore waxay ahayd walxaakimu ikhtaara aladii qad cahidaayo ikhtiyaar xaakim bay ahayd tan dambana ikhtiyaar xaakim bay ahayd oo meeshii haddaan nasbino macni waa inoo hagaagaya bal laqbadii xagga taqdiir ahaan way uga fiicantay taas be ishkaalka yar imanaya waxaan ka muuqanahayn arrinkani inuu ikhtiyaar xaakimiyo oo hadal ciraaqi iska wato oon ikhtiyaarkii xaakim ahayn baa soo baxayso inuu xaakim siduu doortay ahayd ayaan macnaha cibaarada aynaan ka dhadhamsanayn lakiin markan taa hore kula cadayso ikhtiyaarkii baa inoogu jiraya calaa kulli xaalin waa ikhtiyaarkii xaakim labaduba walcarda haddii bal sida biqaaciya halkan ishaareen laydhaha walcardu cardigii in tasmac fiihi wey waa de dee aan raabidu man qadaran haddii aada maqasho faqul akhbaranaa wasacdi in tasmac haddaba haddaad maqashid ku qaari a oo wax aqriyaya faqul li akhbarana aw qaarian aw takun waxaad noqotayba aw in takun adigu haddaad tahayba qaarian kii aqriyaya aad tahay faqul akhbaranii leh wastuxsina ariftu waa lidlaaqa waana la fiicnaysa wax fiican bay culimadu taa kuba tiriyeen wanaxwu hadalkan uu doortay xaakimee lisaas ah inaan siiqooyinka xadaanaa iyo xadaanii akhbarana iyo akhbarani ee saa loo kala farqiyo oo xagga isticmaal ahaan iyo marka la adeegsanayana umuuraha la kala midhicsado ee weli waanay doorteen culimmadu way fiicnaysteen hadalkan wax lamida ayaa can ibni wahbin ruwiya la wariyey can ibni wahbin imaamka jaliilka ah ee qiimaha badnaa cabdillahi bni wahbi o asxaabtii malik ayuu ahaa in caalima caamida waa dadkii ilaahay camal iyo cilmiba isugu daray oo kaley dee qasastiisa iyo taraajimtiisna ay tahay taa xaafiska ah ee aada u qiimaha badan waxyaalaha dee layaab kale culimada ay kaba soo naqliyan waxaa kaba mid ahaa inuu yidhi wuxuu mala goostay ama uu kuba nadareyba waxa weeye markastoo uu ruux xanto markay xamikaba dhacdaba inuu maalin soomo de marka xantaba waa soomayey naftii way dayn weyday soomkii baa dabeeca isagaba noqday balse eeg waa qisadan markaa markay dayn waaye markaasuu arrintii bedelayoo wuxuu markaa markii dambe goostay ama kuba nadaray haddii xami ay kaba dhacdaba inuu sadaqo la baxo wax maalkiisii kamida khalaas nafsi way ka shoogsatay dee xoolihii waa la jecel yahay haddii markay tabi kaba dhacdaba xooluu bixinaya ama diinaar dahab uu bixinaya markaasa khalaas sibuu kaga hadhay oo eegsoomkii naftii way ku joogsan weyday oo xagtii way kaga go'i weyday laakiin markay noqotay sadaqo kolba xoolihii waa jeclaa uu bixiyo xani marka ka dhacdaba uu sadaqo la baxo khalaas naftii tiibay kaga dhacday ay kaga joogsato in waxaana dee dhimashadiisa sabab u ahayd kallay kusad uu lahay kala dunayd ayaa waxaa ka mid ah ahwaasha qiyaamada iyo naarta iyo kitaab ahaa waa la weydiistay bal kitaabkaa in laga dhegaysto ama isaga lagu dul aqriyo uun si uu dhegaysto looga wariyo dee si ma karaya iga daaya isagaana markii hore adhifo adigu markii la dayn waayey ee lagu dul aqriyay axaadiistii dee naar iyo ahwaasha qiyaamiya tilmaamaysay ayaa uu adigu miyir beeno isagoo si kamuu soo noqon ba ayaama dhan markuu sii dee ugu jiray iqma uguba jiray ahya qalbigiibaa dilaacaya adigu si uu sheekhay uu kuba dhintay taas wanaxwu can ibni wahbin rawiyawe walaysa mana aha bilwaajibi wax waajiba ma aha arrinkani oo ujeedadu wuxuu leeyahay haddii adigoo keliga aha sheekha kama maqlay xadasana aad tidhaahid ama adigu nin kale waaqicaya aad tidhaahid akhbaranii waa caadi uun waayo arrintii waxay tilmaamaysaa samaac kana qira ay tilmaamaysaa maqsuudkii waan helaynaa markaa waajib maaha laakiin rubiya waa laga raali noqdo ujeedadu waa hal ay culimadu si hab iyo dee kayfiya farqay oo dee daqiiq ahoo ay culimadu ka raali noqdo inay fiicnaysteen ma taas weeye wallahu subxana watacala aclam بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد نبي النبي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا والشك في الأخذ كان واحدا أما اعتواه فاعتبار الوحدة محتمل لكن والقطان الجمع فيما أوهم الإنسان في شيخه ما قال والوحدة قد اختار في ذا البيهقي واعتمد وقال أحمد اتبع لفظا ورد للشيخ في أدائه ولا تعد ومنع الإبدال فيما صنف الشيخ لكن حيث راو عرف لأنه سوى ففيه ما جرى في النقل بالمعنى ومع ذا خيرا لأن ذا فيما روى الضالب باللفظ لا ما وضعوا في الكتب واختلفوا في صحة السماع في صحة السماع من ناسخ فقال بامتناع الإسرائيلي مع الحربي وابن علي وعن السبغي لا تروي تحديثا وإخبارا قلي حضرت والرازي وهو الحنظري وابن المبارك كلاهما كتب وجوز الحمال والشيخ ذهب لأن خيرا منه أن يفصل فحيث فهم صح أو لا بطل كما جرى للدار قبن حيث عد إملا إسماعيل عدا وسرد وذاك يجري في الكلام أو إذا حينما حتى خفي البعض كذا إن بعد السامع ثم يحتمل في الظاهر الكلمتان أو أقل والشك في الأخذ كان وحده فروع دي أما تفريعات كي أدو مركا فرح حير كلالا مكبة تعلق سنة نوع السماعة يا نوع قرآن كسو شرني faracii saddexaadna shalayto ayaynu casharka intii sii damba ku soo aragnay faraca saddexaadna saan soo aragnay wuxuu bal uu ku tacalluqsanaa ma kuba saabsanaa siiqooyinkan lagu magacaabo siyaaq al adaa ee ruuxu markuu xadiidka isagu gudbinayo uu dee sheekadiisii xadiisyadii kaga warinayo iyadoo dee si uu ku taxamule uu ku xambaaray taasna asalkeedu yahay bal farqiyada u dhaxeeya xagga la eego ifraad iyo jamcin la jamciyo u dhaxeeya oo waxaan soo aragnay oo faracaan kuba soo aragnay iyadoonay taasi laasim ahayn oo wax waajiba aanay ahayn ama laga maarmaana inay culimmadu halkan ay ka raali noqdeen wax fiicanna ku teliyeen hadal xaakim iyo ibnu wahbiya lagaba soo naqliyey oo ah haddii uu keligii sheekha ka maqlayna xadasanii inuu yidhaaho hadday dadla joogeen marka uu ka maqlayeyna xadasanaa inuu yidhaaho hadduu isagu ka aqriyay ahaa marka marka la leeyahay ka aqriyay inuu keligii ahaa iyo inaanu ahayn ma kala qaadayaan tan ee laakiin isagu hadduu qaaliga yahay xataa dad kalebaha laba joogeen uu kii aqriyay ahaa ee sheekha ku dul aqriyay marka akhbaranii inuu odhanayo haddii ruux kale uu aqriyana marka oo ruux kale markaa isagii laakiin uu yahay mid maqlayana akhbarana uu odhanaya faracasaa inoogu dambeeyey waana ki yidhi waa istixsaan waa ki yidhi waajib maaha ee waa laga raali noqdo dee sababtii taa u yidhaahayna waxa weeyaan xaggii luqadii carbeed wax maanico ku sugani ma jirto ruuxu isagoo dee keligeeba ah inuu naada ama damiirkaa jamciga isticmaalo xag dee almucadim nafsahu iyo waxyaalahaa taa ay kaga cabiri jireen horta bal markaa taas baa oo markaa wax iska jaa-isa isagoo keligaah inu xadasana idhaa ama isagoo nin kale aqriya akhbarana idhaa jaa-is wey laakiin tan baa si loo kala farqiyo tay doorteen culimadu ah haddaba waa imika faracaasi noomuu dhammaan saddexan baydee horena faracaas bay ku xidhan yihiin oo waxa uu yidhi naadimku markaa washaku shaki macnaa ruuxii kaba dhacay fil akhdi qaadashadii iyo warintii uu sheekhiisa ka wariyey akaana miyuu ahaa waxdahu kelidii buu ahaayo markaa uu sheekhiisa ka maqlayay xadiiskan makeli buu ahaa ama waxa weeyaan xaggii aqrintii dee waa tan aan nili marka horeba keli iyo may kala qaadin qiraa'ada markuu isagu yahay ka aqreeye marka waxay noqonaysaa ma isaga aqriyey mise keyrkii ayuu ahaa kii aqriyey meeshii kollay qiraa'adii way jirtaa taa uu hubaayo shakiga haddaba ninkii daalibkaa ka dhaca raawiye ee xaggii talaqigiisii wixii uu ahaa inuu keli ahaa iyo in kale shaki uu kuba yimaadaa kaana waxdow aw halkan an baa ii taalla kolligan waa idiin wada taalla qolooyinka kale o dhan aw baa meesha taalla oo aan bedelkeeda kollay xagga wasanka waxda isbedeli ma jirto oo laba xaraf oo xarako keliya wada leh oo marka mid kastaaba ay kaba koobantahay kelimo kastaa laba xarafa xagga macnahana waaba iskeenayaan aw amase maca siwaahu wuxuu kaana wuxuu aha maca siwaahu cid isaga ka soo hodhay maciibuu ahaa haddaba marka shaki saase dhaco faictibaarulwaxdati kelinimada oo la ictibaariyo oo macnaa wixii ifraad keenaya un markaa isticmaalo xadasanii baa yidhaahaa bal suurada hore muxtamilun waa mid suurtagaloo in jaanibkaa la eego oo la raajax yeelo lama yidhaaho ee imika haddii uu xadasanii iyo xadasanaa meeshii aynu soo aragnay in ruuxu hadduu keligii ahaana xadasanii u odhan markay samaaca tahay haddii lala joogayna xadasanaa uu odhan meeshiina shaki uu ka galo mateo makeli baad ahayd mise waa lagula joogay imika dee inuu keligii ahaa waa wax iska hubaalo kolley waa joogo taa wuu xaqiiqsan yahay ee wixii laakiin cid siyaadi inay joogtay baa shaki ka galay asalkuna waa inaanu zaa'idkaasi joogin baaba asala ayay odhanayaan tan saa daraaddeed in la ictibaariyo waxdadaas baa imika si wax muxaqaqa ah oo uu yidhaaho in xadasanii markaa ku gaabsoo kala bishaki galay taas baa imika halkan dee ah taa muxtamilkaa buu leeyahy ama ay horreysiyeen barhkoodna ay ictimaadsadeen xagga qiraa'adana sheeku ma kala qaadin markaa hadalkiisan isku baab buu kaba dhigay oo markaa iyada waxay noqonaysaa ma isagaa shakigu wuxuu ku yimi qaarigu ma isaga ayuu ahaa mise ruux kale ayaa aqriyey oo markan akhbaranii leeyihi isagu aqriyo xataa haddii lala joogo taasuu odhanayaa baynu shalay soo marayo halkaa may eegin waxdada jaanibka kale a mooyaane ee waxay eegeen kolba cidda aqriyaysa ma isagaa aqriyay mise keyrkiiba aqriyay haddii keyrkii aqriyay dee jamac baa jira meeshii kolley haddii keligii isagu u aqriyayna lifsigu ifraad buu ahaa haddaba haddii shaki taasna kaba galo oo shaki ku yimaado ibnu salax sida isaga kitaabkiisa inoogu sugan nadmigana xagga hore de aduu kollay macnuhu uu yahay imaka halkan nadmi ahaan siduu keenayna kalaamkaasuu nadminaye iyadana waa in bal markaa bal uu imika ifraadkun isticmaalayo akhbaranii odhanayo bal taaba weeye kolley kalamkuna waynoo sii socon doonaaye laakiin suurada qiraa'ada ayuu iyada ibnu salaaxay saraaciye ciraaqi sharaxan imikaan ahayn iyo kitaabkiisa taqiidba jaanib kale isagoo ka egayuu leeyahy labadooda waxa roon inaan la israacine markan la leeyahay xadatanii iyo xadatanaa samaaci ayuu shaki ka galay xadatanii hala yimaado taasi waa masaladaasun ama markay noqoto akhbaranii iyo akhbaranaadaas imika meeshii qiraa'ada inuu joogay majliskaas oo uu sheekhaasna kitaabkan ama ajaadan lagu dul aqriyay waa hubaa shakigii wuxuu kuba yimi talow madiga ahaa ka isagu waxa weeyaan aqriyey meeshii inuu saak san ku taxamulay uu hubaaye madiga aqriyey mise keyrkaaba aqriyo markaa wuxuu leeyahy tan asal waxa ah inaanu aqrin oo asal waxa ah inaanu aqrin sidaa daraaddeed akhbaranaa baa u dooran lahaa imika waxa weeye dee isagu ibnu ciraaqi sido xagga hoose inoogu dhigtay hadi oo in labadooda la kala qaado calaa kulli xaalin bal sidii iyada ku taalay alfiyadi ma ciraaqin ibnu salaax sheekuna uu nadmiyey taa hore weeye laakiin wax kal yar duwan baa jira oo wuxuu yidhi laakin laakina ra'aa wuxuu isagu arkuu ku tegay alqabdaani imaamkii yaxya ibnu saciid alqabdaan weeyaan aljamca jamcin la jamciyo fii maa wixii awhama uu iloobay do halkan oo bimacnaa wahimo uuna ma wahama uu iloobay maaha awhama uu ka tegayona waham bimacnaa tarki waa yimaadaaye awhama uu iloobay alinsaanu insaanku uu iloobay waa daalibtii fii shaykhihi fii lafdi shaykhihi waa shaykhiisa lafdigii wixii uu dee kama iloobay oo maxay amaa qaala wixii uu yidhi sheekhiisaas waa marka ama fi riwaayati can shaykhihi fii lafdi shaykhihi ma qaala wixi uu yihi uu iloobay inuu yihi akhbaranaa ama akhbaranii ama xadatanaa ama xadatanii sheikhu wixi uu yihi haddii uu dee uu iloobo ninkii daalibka ahaa isagu muxuu ku tegay oo uu arkay in la jamciyo oo uu yidhaaho akhbaranaa ama xadatanaa uu yidhaaho oo bal markaa walwaxdata laakiin waqad ikhtaara waxaa doortay suuradan dambana alwaxdata midnimo ama keli ahaan in la isticmaaliyo ifraad sida waa kan uu isagu sheekhiisu wuxuu yihi daalibkii shaki kaba galay ama uu iloobay albayhaqiyu bayhaqi ayaa doortay wactamada waanu ictimaadsaday tan oo wuxuu leeyahay sheekhu raximah allahu tacaala bal wuxuu inoo horreysiiyey haddii ruuxa qaadashadiisii uu isaga ama warintiisii uu sheekha ka warinaya si ay ahayd shaki ka galo ma samaac bay ahayd ama markaa samaac mee samaaci waa hubaaye samaacii ma keligiibuu aha mise waa lala joogay ama qiraadii ma isaga aqriya mise cid kala aqriday waa kaa ina yidhi waxaa adigu mudnaanta ama dee muxtamila ama halkan ay horreysiin inuu akhbaranii ama xadasanii yidhaah laakiin masalad masaladan ku dhow oo sidaa wax ka duwan uu imaam isagu raatax yeelaa jirta masaladaasna maxay tahay isaga maaha si uu taxamulay ee sheekhaagii baad ka maqashay kitaabkan inuu qiraa'o ahaa waad og tahayba ama xadiis ahaa samaac ahaa taasna shaki kaagama jiro haddaad keligaa ahayd iyo haddii cid kale kula joogtay ama aada adigu ka aqriyay tahay iyo cid kale ee laakiin maxaa shaki kaa galay sheekhaadu markuu sheekhiisa xadiiskan ka soo naqlinayay ama kitaabkan ma muxuu yihi ma xadatanaa buu yihi mise xadatanii waa cibaaradii sheekhaa shaki kaa gala adigu taadi waa caadi oo taadii waxba ma jiraan masalada aan haynayna taaday ahayd adigu si aad ku taxamushay ma kelibaad ahayd mise cid kale kula joogtay ma qaarigaad ahayd mise cid kale aqridaa shaki kaa gelaya markii hore masaladu inoo sheegay masaladani tii maaha laakiin waa u nadiir oo dee iyadii bay shabahaysaa oo waxa ay tahay ninkii raawiga ahaa ayaa sheekhiisu wixii uu yidhi ee ama xadatanii ama xadatana ahayd ama akhbaranii ama akhbaranaadiibuu iloobu garan waayo muxuu odhan markaa sheekhiina kolley kitaabkii waa kan uu ka maqlay uu ka soo naqlinaya tiisii uu isu uga maqlayna shaki kama taagna ama ma shakisnaba isagu yaxya alqadaan baa taa wuxuu doortay inuu iska jamciyo oo uu yidhaaho akhbaranaa halkii sheekhii baad hadda ka warinaysa ama xadasanaa tidhaahi taas buu doortay oo wal waxa weeye malaa qasadka ruuxa isaga keligii loola qastaya ayaa ka yar heer sarreeya haddii dad dhan un iyadoo loo aqriyayay uu iskaba joogo qiraa'ada uu isagoo aqriyayana ka yar heer sarrayso qiraa'adii uu dhegaysanayay uun mala jaanibkaas isaga ayuu yihi taasaa yar mudnaan talaydoo markaa taa sare kuma tegayne labada sii hooseysay ayaan qaadanaynaayo akhbarana ama xadasanaa laydhaaho markaa dee sidaa yaxya alqadaan yidhi haddii aan masaladan aan haynana ku tabiiqino maxay noqonaysa ictibaar ruuxda muxtamil may ahaatee in saanid kasta loo ah in la jamciyo oo akhbarna ama xadasanaa laydhaho kol haddii shakiyime ayaa masaladan dee ay marka haddaan taasun aan raacin oon kala mid dhigno ay noqon lahayn walow tahay wax ka duwan culimada qowlkooda hore ay ku raajax yeeleen laakiin waxa iyada xataa suuradan yaxya alqadaan uu yidhi waa la jamcinayaa waxdo doortay oo haddii sheekiisi wixii uu yidhi shaki ka gala in keli un ama ifraad un la isticmaalo doortay bayhaqi oo ictimaadsaday oo markaa isagu bayhaqi suuradii horeynu haynay oo tii raawigu isagu riwaayadiisii shakigu kaba galay halsii ay ahayd ama kelinimo iyo keyrkeed ama qiraa'iyo qiraala-aan dadi kala aqriyay ayuunbuu tan kalena marka sheekiisi wixiisii uu yihi uu kaba shakiyana uu kala mid dhigayo beheq isagu wuxuu ictimaadsaday in laba ifraadiyo mid kasta oo sida tii hore ay kadna ay la mid tahay yaxyal qadaanse waa kan oo qowl kale ayuu isagu amase xagga jamcinta ayuu kuba tegay in la horreysiinayo inta washaku shaki uu ruuxa ka dhaca weeye idaa waqaca fi lakdi qaadashadii iyo werintii sheekha lagaba warinayay shakiga uu shakiyee halkaa dhaca akaana ma wuxuu ahaa waxdahu markaa uu sheekha ka maqlayo xadiidkan keligii buu ahaa oo isagunbaagu u sheegaya xadiidkan u aqriyayay aw amase maca siwaahu cid isaga ka soo hadhay kaana wuxuu aha maca siwaahu cid ka soo hadhay macoodoo dad kale ayaa la joogay markaa xadiidka sheekhan uu ka maqlayay ama kitaabkan shakiga haddaba halkaa dhaca oo dee markaa maxadasanii buu odhan se xadasanaa suuradaaba hadalku yahay faictibaaru lwaxdati kelinimo oo la ictibaariyo oo inuu markaa keligii ahaa un asalka laga dhigaa muxtamilun muxtamil weeye waana say horreysiiyeen oo taasaa suurtagala ixtimaalkaasaa jira suuradan marka cinda bni salaax akhbaranii akhbaranaana waa saasoo kale un laakiin ra-a alqadaanu qadaan wuxuu arkay oo uu ku tegay weeye macnaa dahaba ilayhi masaladana maaha ee waa masale u nadiiro iyada oo kale ah aljamca jamcin buu ku tegay la jamciyo xadasanaa laydhaa ama akhbaranaa fiima wixii awhama uu iloobay ama shaki ka galay alinsaanu insaankii fii sheekihi fii lafdi sheekihi sheekiisa lafdigii isagoo kaasi ah oo muxuu iloobay maa qaala wixii uu yidhi oo wixii sheekiisa cibaaradiisa ahayd ee uu sheekiisu yidhi hadduu insaankii iloobo oo maxadasanii buu sheekhu yihi markuu sheekhiisii kasoo naqlinayay kitaabkan mise xadasanaa buu yihi ama axaadiisan ma akhbaranii buu yihi mise akhbaranaa haddii halkaa shaki ka galaa ma u iloobo wuxuu doortay yaxya alqadaan inuu odhanayo akhbaranaa iyo xadasanaa masaladuna iyadii way shabahaysaa walow dee laba ay kalayiino midna waa raawiga wixii uu isagu ku wariyey midna waa sheekhiisu cibaarada u isticmaalaa labadaasay kala yiine suuradan dambana waa alwaxdata kelinimaaye waqad ikhtaara waxa doortay alwaxdata ifraad la ifraadiyo xadasanii ama akhbaranii laydhaa ka duwan saa yaxya alqadaan uu kuba tegay fiidaa noocan dambeed hayno ah waa sheek sheekha laftigiisa marka ruuxu uu iloobo ama shaki ka galo albayhaqiyu bayhaqi baa tan dambena ifraad u doortay sidaasa hore wactamada waanu ictimaadsaday bal halkaas saddex faraac ayaa inoogu dhammaaday oo furuucdii samaaca iyo qiraa'adaba xinaduu ku tacalluqsanayd ah faracii afraad baanu sheekhu halkan inooga bilaabaya wuxuu yidhi wa qaala axmedu axmed wuxuu yidhi ittabic raac lafdan lafdi raac lafdigaasoo warada arooray lishaykhi sheekhi aduu u soo arooray ama sheekha xaggiisa kaba yimi fii adaa'ihi gudashadiisii oo xadiidka ama kitaabkan adiga uu kuu gudanayo u ku gaadhsiinayay ama wuxuu yihi cinda adaa'ihi lak walaa tacad ay walaa tacadda ha ka gudbinoo tacadda wey walaa tacadee laakiin wadanka daraaddeed ubaan usukuuminaynaaye ha ka gudbin kaas oo ha ka tallaabin laftigaas oo laftigiisa hadduu samictu ahaa hadduu xadathanii ahaa ama xadahanaa hadduu akhbaranii ahaa ama akhbaranaa dee markaa shakiyo ilow dhaco waa taa horaynu soo marae laakiin marka kale mid mid ha ku bedeline laftigiisii uu yidhuun eeg oo kaasun waxa weeye adigu raac bun wamanaca waxa manciyey alibdaala ibdaal la bedelo halkii xadahanaa akhbaranaa la dhigo ama akhbaranaa halkeediiyo akhbaranii xadathanii ama xadahanaa la dhigo waxa ibdaal saas oo laysku bedelo labadii lafti ama dee alfaada mid ahaan waxaweyn kii kale laguma bedelo fiima wixii suniifa la alifo ujeedadu waa kutubtii ay culimadu dejiyeen ee wixii dee kutubta ay kuba qoreena asheekhu sheekhi waa ibnu salaaxi ayaa kaa manciyey oo bal waxa weeye oo uu yidhi kol haddii walow ibdaal ikhbaar iyo taxdiid kolkol wax keliya loo isticmaalo sida samaaci oo kale qiraa'ada nasaan soo marray bukhaari iyo malik iyo aimadaasi ay isku mid tahay haddii looba isticmaalo haddana kol hadduu kitaab yahay kutubta wixii lagu qoray mu-alifkiisi ku qoray dadku ma laha inay bedelaan oo kitaabkii aad taqyiiriso laftigii uu qortay un adna qoro oo marka aad kitaabkiisa aad naqlinayso ama aada nasqinayso ee laftigaa waxba ha bedelin oo wixii musanafaad ah ee kutubta ku sugnaa ama kutubtaas cibaaraadka dhacay iyada in la bedelo waa manciye ha bedelin buu leeyahay ibnu salaax kutubtiibuu ku khaas yeelay macnaha wuxuu taa kaga ixtiraazayaa haddii arrintu maqaluun ahayd cibaaradiisii aad ka maqashay laftii aad kaba maqashay oo halku akhbaranii kaba yidhi aad tidhaaha xadathanii aad tidhaahid sheekhu nobel matalan marka horeba samaacay ahayd wixii uu kuba maqlay oo taas ama labada lafti uu simayoo kale cibaaradaas riwaayadii macno iyo waxbaa sooba gelaya laakiin de way noo dambaysaana masaladu alriwaaya bilmacnaayo laakiin kutubta dadku ay leeyihiin dadku taqyiirkooda ma laha inay ku tasarufaan ay wax ka bedbedelaan ma laha kitaabka xataa dee qaladkii dhacay dusha in lagu saxa mooyaane gudaha in kitaabkii ma lihid kitaab qoray inaad adigu bedbedashood cibaaradiisi cibaaro kale meel aan ahayn aada dhigto waxyaalaha alfaada waa ka duwantay taasi haddaba in wixii kutub ee qoran ee lagu cibaaraadkii ku qornaa ay in laysku bedelo isku midba xataa dee ruuxu ha u arkaye taa uu manciyay ibnu salaax baxsi baanu sheekhu raacinaya wuxuu ihi laakiin laakiin xaysu meeloo raawin nin raawiya oo dee isagiiba matalan ama dee nin musanifaba curifa la ogaaday biannahu isagu sawaa inuu simay weeyo oo xadathanii iyo akhbaranii isku mid ay tahay oo uu simayo marka la og yahay fa fiihi kaafigiisa waxa ku sugan